Isticmaalka maandooriyaha waa mid ku soo badanayo dhulka Soomaaliyeed gaar ahaan deegaanada gobolka Shabeellaha Dhexe sababtoo ah mukhadaraadka ay isticmaalaan dhalinyarada ayaa ah mid ganacsi ku yimaada iyo mid lagu beero dhul beereedka gobolkani Maxamed Gaabo Nuur oo ka mid ah dhalinyarada magaalada Jowhar ayaa ka hadlay sida loogu wacyigelin karo dhalinyarada isticmaala waxyaabaha maandooriyaha kuwaas oo ka mid ah taabowga iyo xashiishka waxaan ka aaminsanahay shay xun oo maanka dooriyo oo beryahan dambena ku batay isticmaalka dhallinyarada da-da yar waa gartay n aniga waxaan isleeyahay e, waxaa looga wacyigeli karaa e, iyadoo mataqaanaa e, dhallinyarada ay u istaagto dhammaan bulshada e, ku dhaqan deegaanka kan inay mataqaanaa ay ka wacyigeliyaan sida e, lala kaashado maamulka lala kaashado waalidiinta lala kaashado macalimiinta lana xadido goobaha ay ka soo gelayaan ama ganacsi ay ku yimaadeen ama beeraha ay ka baxaan intaas culeysyada la saaro e, taasaa mataqaanaa lo- saasaa loo xadidi karaa isleeh aniga waa nasiib darro haddii dhallinyaradii da-da yareed oo mataqaanaa dalku oo u baahnaay ay isticmaalayso maandooriye E, mataqaanaa waa wadooyinkay taagan yihiin ee maxaa la dhihi jiray geedaha hoostoodaad ku arkee waxay kaa hor imaahayaan ayagoo mataqaanaa faruurta korkeedu ay taagantaho taabuu baashilahay ay ugu jiraan waxaad arkaysaa ayagoo mataqaanaa guryaha ku jiro dirishaduhu ay qaac ka qulqulihayaan ay mataqaanaa ee, shiishadda ay dhuuqayaan waa nasiib darro ee, waxaana leeyahay mataqaanaa ilaahay mataqaanaa ummadda ha ka badbaadiyo ee, maandooriyahan waddanka ku batay beryahan dhinaca kale nasteexo aadan oo la hadashay idaacadda isnaay ayaa xustay in haddii ay gacmaha isqabsadaan waalidiinta iyo mas-uuliyiinta gobolka ay wax badan ka bedeli karaan heerka hadda uu gaarsiisan yahay maandooriyaha walaahi n waxaa loogu wacageli kara waxay tahay in n maamulka n gobolka jira amahayno maamulada iskuulada inay iskaashadaan so intaasoo keliya loogu wacageli karaa walaahi eh, wax badan soo n cunugiiba markuu iskuulka imaado ama marka meesha wax uu baranaya markuu imaado wax cashirka meeluu ka imaaday meel u socdaba garaneyn waa laga wanaagsan yahay waxaas dhalinyarada in ay- ay ku fogaadaan ama ay ku dhaqaqaan haddana iyadoo taas ay jirto inay maamulada iskaashadaan weeyaan sida looga hortaga dhalinyaranimo dhibay leedahay oo cunuga asigoo waxba mustaqbal iyo mid daba asigoo ka fikirin unba waxaas ku dhaqaaqaa laakiin dad aa jiraana halkan soo geliyaan ama si qaas halkan u keenaana soo dadkaas in la wacyigeliyo way wanaagsantahay hataa dhalinta jirto waxba misdhamaano inkastoo ay wiilish usii badan yihiin dhakhaatiirta ka howlgala caasimadda jowhar ee hirshabelle ayaa dhowaan ka hadlay khataraha ka dhalan kara isticmaalka maandooriyaha kaa oo sababi karo in qofku isticmaalo uu si fudud ugu dhaco cudur uu ka mid yahay kansarka